kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka hambaliyada iyo heesaha waa ibraahim iyo caashcuud ayaa galabta mar kale isdhinac fadhiya oo waraaqihii aad soo dirsateen oo dhan hadda wixii aan ku ilduufna ma sheegina ishu qaban weyda laakiin inta badan waraaqihii aad soo dirsateen waxaan jecel lahaa galabta inaan halkaas ka aqrino ibraahim tan ugu horreysa maanaa soo qabta adiga soo qabo waaya waxaan soo qabtay warqad lagu soo bilaabay ugu horeyn waxaan halkan ka salaamaynaa baa la yidhi guud ahaan shaqaalaha idaacadda v o a gaar ahaan daadiyayaasha barnaamijka salaamaha marka xiga baa la yidhi annaga oo kale ah hooyo culumu axmed faarax iyo hooyo xalimo nuure xasan iyo hooyo maryan nuure xasan iyo hooyo xalimo axmed faarax iyo hooyo faadimo ibraahim iyo eeda barni waa hanis raage mise hani baa loola jeedaa siday ahaataba waa eeda hanis raage ayaa qoranaya adeer cabdirasaaq axmed faarax iyo abti daahir macalin ibraahim iyo farxiyo xasan macalin iyo sacdiye xasan macalin iyo aamine xasan macalin sacdiyo xayir raage iyo seegeediyo caruurteeda oo ku sugan magaalada gotemberg baa layiri ee dalka sweden iyo wiilo xayir raage iyo seegeediyo caruurteeda oo jooga baa layiri dalka britain aamine xayir raage iyo caruurteeda ruqyo xayir raage iyo caruurteeda farxiyo xayir raage iyo caruurteeda warqadan aad bay u dheerta maasha allah baan leeyahay iyo faarax xayir raage xaaskiisa iyo caruurtiisa inta dhiman aan isaga daro faadimo daahir raaga ku jirta iyo caruurteeda iyo maariya cali maxamed iyo seegeeda iyo caruurteeda oo ku sugan dalka england iyo maxamed daahir iyo xaaskiisa iyo faa'ise cismaan iyo caruurteeda iyo ugu dambayntii labada qof ee ugu dambaysa waa deeqa cali raage iyo kamaal xasan cabdiraxmaan oo loo yaqaana baa layidhi kamaaludiin iyo anwar xasan gadaal bayba kasii furatay iyo anwar xasan cabdiraxmaan oo loo yaqaana anwar saadaad baa layidhi iyo ayaanle xasan cabdiraxmaan waxau ku magac dheer yahay makail artela iyo caasho xasan cabdiraxmaan iyo ugu dambayntii faadimo maxamed daahir waxay ku magac dheertaa baa layidhi joojo dhammaan dadkani waxay kala joogaan dunida daafaheeda oo dhan baa layidhi waxaanay tahniyad mehera u dirayaan maxamed xayar raage iyo xabiibo xasan macalin oo meherkoodu ka dhacay magaalada muqdisho waxay yidhaahdeen ducada waa xaggiin ibraahino aqriskii baaban ku daala ducada raaca ducada waxaan leenahay arooskun soo dedejiye mid kheyrlan allah idin kaga dhigo aamiin warqadan waxay naga soo gaartay yuusuf xuseen cawad iyo xaaskiisa iyo hooyo zahra iyo aaba yuusuf caateeye iyo yuusuf maxamed diiriye iyo xaaskiisa iyo abubakar xasan geel dabar iyo waxay yidhahdeen xaaskiisa iyo baashe xasan jaajaale iyo xaaskiisa iyo jaamac xasan seed iyo xaaskiisa iyo maxamed cabdi cabdulaahi iyo xaaskiisa iyo xamse maxamed ciise waxay yidhahdeen dhammaanteen waxaan jecelnahay inaan taaniyad hawada u marino iyo heestaanbaa mudane waxay yidhahdeen cabdirashiid maxamed xirsi iyo marwo canab cabdulaahi yuusuf oo meherkood uu ka dhaca bay yidhahdeen burco waxaana ay leeyihiin bashbash iyo barwaaqo iyo guur raaxo badan ayaan idiin rajaynaynaa aamin ayaan leenahay aniguna aamiin ayaan raacinaya ibraahino warqadii ugu horreysay aan barnaamijkaba ku bilaabay waxay ahayd warqad u dhiganta malaha ugu yaraan afar warqadood oo lasoo laalaabay marka bal heesta ugu horreysa barnaamijka noo soo qaba balaayoy waxaa ku luqaynayaa fanaanka maxamed axmed kuluc
wahday adigo ku baaqaygo nacascallaylahi balaayo balbaada haysto allaylahi balaayo wahday adigo ku baaqaygo nacas allaylahi balaayoy haddaynabaadubaadooy allaylahi balaayoy ninka kuubadhigine ka baxsadayda waa fulay allaylahi balaayoy haddaynabaadubaaduy allaylahi balaayoy ninka kuubadhigine allaylahi balaayo laysku baaray daraada laygana jidbixi waa bilada kama samraaye laigana jidbixi waa bilata kama samraaye walay baadi umaha ubiyay sanaya walay baadi umaha ubiyay sanaya الليلة بلايو لك شأوقيت الليلة بلايو سكا قلي بريوا أدوكي الليلة بلايو لك شأوقيت الليلة بلايو saka galay baryawa duunkii allaylahii balaayo ninka kuutubaani allaylahi balaayo badni shiiganaaye isbidaale kuwa allaylahii balaayo xubaadiyelaylihii bilaayuy badni shiiganay isbidaalkuguwa allaylahii bilaayo laysku baaray daraadaa laigana jidbixi waawa bilaba kama samraaye laigana jidbixi waa bilaba kama samraaye walay baadi umaha biyay sanaya walay baadi xumaha ubiyay sanaya allaylahii balaayo ilakay barwaaqiyo allaylahii balaayo ilakbaasa kulul tahay baya waxau cadday karaa allaylahii balaayo ilakay barwaaqiyo allaylahii balaayo baasa kulul tahay baya waxau caddayn karaa allaylahii bilaayoy bari dhaxii xaalooy allaylahii bilaayoy ciidamada ku beegme
ibraahim maxaa kaaga baxay heesta kuluc waata heesta aad ugu raaxaysanaye adigu laftaada waad dhegeysanaysa casho ku arkay heesta aad bay igu baxday waxaan wuxuu yidhi allaylahii balaayo laysku baray daraada la isku baray daraadaa buu yidhi leegana jidbixi waa balaayo buulkeenaan kaa galnay balaayo buulkeenaan kaa gallay codka macaan maxamed axmed kuluc kuluc waxaan maqli jiray waa fanaanka markuu masrax soo istaago aan la loodin karin anna maantaan qiraya aad iyo aad sida heesta ugu raaxaystay waa tahay weliba wuxuu qaadaa heesa muusigooda isku soo noqnoqonayo oo muusig dhaadheer xarago badan u baahan aad iyo aad wuuna ku xaragoodaa waa tahay dhinaca heesaha intaas bal aanu ku joojin ku joojin mayne bal taasi waa hordhaci waa kabashadii ugu horreysay waa tahay kuwo kale aanu soo wadnaa haddii dhinaca waraaqaha mar kale ibraahinow aniga haddana aan bilaabo waxaan markiiba gacanta kusoo dhigay warqad ay ku qoran tahay asxaab fara badan waxaana ugu horeeya waxaa la yidhi hambalyo hambalyo hambalyo waa tahay yaa loo hambalyana annagoo kale ah bay yidhaahdeen inta aan la gaarin ciddaan u hambalyaynayno cabdirashiid maxamed cabdi iyo qaasim macalin maxamed iyo xasan raage horor iyo daacad maxamed maxamuud iyo cabdishakuur axmed cali oo loo yaqaano faarso iyo leyla sheekh maxamuud iyo asad maxamed cabdilaahi iyo nuur maxamed aadan iyo yuusuf maxamuud xasan iyo safiya xuseen faarax iyo xabso waa xabso baa qoran faarax maxamed dadkan oo kale jooga baa layiri kenya iyo soomaaliya waxay tahniyad dhalasho oo farxad iyo rayn raynle ay hawada u marinayaan mudane axmed nuur cabdilaahi oo loo yaqaano casood iyo marwadiisa baa layidhi tamaan maxamed cumar siraad oo wiilgu dhashay magaalada doobley ee gobolka jubbada hoose ee koonfurta soomaaliya baa layidhi wiilkaasi magaciisa halkan lama soo raacin hase ahaatee waxaa laga yaabaa in waraaqaha ay ku dhex dhumatay hase ahaatee waxaan leenahay wiilkaasi ku dhashay doobley ha soo barbaaro ha noqdo kii soo weynaada ee wanaagsanaada nabadii caafimaadna ku waara caasho dhambaalka wuxuu naga soo gaaray jaamac cali gurey iyo faarax cali gurey iyo maxamed cali gurey iyo ibraahim caseyr cali gurey iyo ruqye caseyr cali gurey iyo cabdiraxmaan caseyr cali gurey fartuun caseyr cali gurey iyo fawsiye caseyr cali gurey iyo maxamuud warsame axmed faadumo warsame axmed iyo cali warsame axmed jaamac warsame axmed iyo faadumo cali warsame iyo waxay yidhahdeen cabdisalaan cali warsame dhammaan reer cali gure iyo reer warsame oo ku kala nool dalalka dibadda iyo waxay yidhahdeen soomaaliya waxayna taaniyad dhalasho u dirayaan maxamed caseer cali gure iyo xaaskiisa shukri oo wiil ugu dhashay bay yidhahdeen sweden waxaana ay leeyihiin wiilkaasi allaha ka dhiga kii soo barbaara aamin ayaan leenahay ibraahinow sidaan horeba carabka ku dhuftay waxaa gacantayda markaan ama indhahayguba ay qabteen warqad aan u malaynaya inay la socoto warqadii goor dhaweed aan akhriyo ee wiilkii ku dhashay dobley waa waraaq u qoraal eeg wiilkaasi waxaan u malaynayaa in loo bixiyey sida warqadaba ku qoran saadaam axmed nuur cabdilaahi waxaan leenaha bay yidhaahdeen adeer saadaam yare ha soo barbaaro ha noqdo kii dalkiisa dadkiisii diintiisa anfaca waa warqadii goor dhaweed aan akhrinay ee loogu hambaliyeynayey mudane axmed nuur cabdilaahi casood iyo marwadiisa tamaan maxamed cumar siraad wiilka ku dhashay dobley ayuu kaasi ahaa haddaanan khaldanayn oo waraaquhu way isku egyihiin ibraahim waraaqaha dib ma u yara dhigana oo dhinac heesaa mar kale aadnaa allailaha heesaha waa inaan ka dherjinaa dadka waabad sugilaada galabto aad baad u waxbaxsanaysaa malaha heesaha malaha markaas saad tiraada maxaa la yidhahdaa dhididka marka la iska tarayo waa waa calaamada aanan garan karin ibraahimo isha isha sacabka mari waaw halkaas gool baa ku dhasho qurux badan aye waa codka macaan fanaanada waa tuma khatro daahir cige
dadka ururayo isu tegay dhammaan ma ogan karaan mooye isaga dadka ururayo isu tegay dhammaan ma ogan karaa mooye isaga adaygu kaya dhibta mawdicin naftan naftan naftan naftan ku ogole naftan naftan naftan naftan ku ogole ku abaajide abaydinka ku abaajide ku abaydinka الشمال قبل ifafaalayo saad aragtide sida awliyaan uga darosayaan ifafaalayo saad aragtide sida uliyaan wadarasayaan
ay ibraahinow maanta dhinac walbaad badaha ka gelaysaa wax baa sidaa kuula soo ordaa maad iga aqbali kula soo orday maad iga aqbali iska hays haddaan ku dhaho agee la tegaysaa ibraahinow oo waxaa gadaal iska farsamaya malaa mid kale la raadsan lahayd waa tahay waa tahay codka macaan afkaaga caana lagu qabayaan leenahay codka dahabiga ee khatra daahira ciiriga iyo heesta isha sacabka mari warqadaha ayaan u gelaynaa warqadan waa hambali waxay naga soo gaartay hooyo jamiilo isaaq rooble iyo maxamed colaad xasan iyo xaaskiisa carruurtiisa iyo tahliil colaad xasan iyo xaaskiisa naciimo colaad iyo saygeeda iyo hani colaad iyo maryan colaad iyo cabdixakiin colaad iyo hooyo dunyo cali cabdi iyo aabe cabdi aadan iyo zahre cabdi aadan iyo maryan cabdi aadan iyo naciimo cabdi aadan iyo maxamed cabdi aadan iyo cabdiraxiin cabdi aadan dhammaan dadkaasi waxay joogaan maraykanka norway finland kenya imaaraadka carabta soomaaliya iyo koonfur africa waxaanay jecel yihiin inay tahniyad hawad u mariyaan qadro cabdi aadan iyo waxay yidhahdeen axmed nuur yaxye shilal oo dhowaantana gabar ugu dhalatay magaalada hargeysa gabadhaasna waxaa loo bixiyey maryam ahlaan waxaana ay leeyihiin soo barbaar aniguna amiin ayaan ku darayaa warqadan waxaa liin ugu horreyn waxaan salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka salaamaha daanduray iyo sahre ciidla nuur waan ka xunnahay sahre ciidle maanta inaysan barnaamijka ku jiraan saatee salaantaasi aniga ayaa u sii sidaa ilaa iyo xaafadeeda warqadana waxaa ugu horeysa hooyo sakiya sheekh xuseen xasan iyo aabe xasan cabdulaahi cilme iyo farduus xasan cabdilaahi iyo ilhaan xasan cabdilaahi iyo ilwaad xasan cabdilaahi iyo ifraax xasan cabdilaahi iyo maxamed xasan cabdilaahi iyo ugu dambeyntii baaliiro ugbaad xasan cabdilaahi dhammaan dadkani waxay hambaliyo iyo bogaadin u dirayaan mudane xasan daahir nuur iyo marwo umulkhayr xasan cabdilaahi oo meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa noqda bay leeyihiin kuwii isku raaga ubad khayr qabana rabbi uu kala siiyo arooskoodana ku gaara bay yidhahdeen bashbash iyo barwaaqo aamiinta in ku daray aniguna warqadana waxay naga soo gaartay hooyo khatre xaaji cali xasan iyo carruurteeda iyo waxay yidhahdeen cusmaan xaaji cali xasan xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo maxamed xaaji cali xasan iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa cabdi xaashi cali xasan iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo seynab xaaji cali xasan iyo carruurteeda iyo zahre xaaji cali xasan iyo carruurteeda xaliimo xaaji cali xasan iyo carruurteeda caasho xaaji cali xasan iyo carruurteeda dhammaan dadkaasina waxay hambalyo u dirayaan axmed maxamuud barkhadle iyo waxay yidhahdeen zeynab maxamed colaad oo arooskooda uu ka dhacay magaalada hargeysa waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin guur kheyr qaba oo farxad leh ayaan eebba idinkaga baryaynaa aamiin ayaa leenahay aamiin aniguna aan ku daro aabe cabdulqaadir caraale iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa hooyo sahre maxamed cabdi iyo seegeeda iyo carruurteeda iyo habaryaar waa habaryar muumina maxamed cabdi iyo seegeeda iyo carruurteeda ee dafahmo caraale iyo seegeeda iyo carruurteeda dubka siduu isku dabamaray hooyooyinkii baa la qoraya iyo seegeeda iyo carruurteeda ber horena waxaa la qori jiray xaaskiisa iyo carruurtiisa marka meel dhexaa lasugu yimaado aad iyo aad hooyo fartuun xasan maxamuud iyo seegeeda iyo carruurteeda iyo abowa baa la yiri siciid cali iyo abowa axmed nuur cali iyo abowa cabdi naasir cabdulqaadir caraale iyo sidoo kale waa cabdi iyo najiib baa la qoray markaa ma cabdi najiibba cabdi najiib aan u qaato cabdinajiib cabdulqaadir caraale iyo cabdixamiid cabdulqaadir caraale iyo sidoo kale maxamed ibraahim dalnuurshe iyo xaaskiisa dictoresa xaawo axmed ciid xaawo kiin iyo gabadhiisa baa la yiri kifaayo maxamed ibraahim dalnuurshe dhammaan reer cabdulqaadir caraale waxay tahaniyad dhalasho u dirayaan waa cabdixakiin cabdulqaadir caraale oo loo yaqaano master beene beene iyo leyle axmed waa leyle cali axmed oo wiil ugu dhashay degmada wada jir wiilkaas waxaa loogu magacdara baa layidhi cabdiraxmaan cabdixakiin cabdulqaadir waa cabdiraxmaan cabdixakiin cabdulqaadir caraale beene beene magac ku tira badan Beene maasha Beene.
allah waa tahay ducada waa v o a soomaali sahre ciidle iyo daandurey sahre ma joogto daandurey xilkaas dhaqaaday marka mar haddii sidaa ra joogin caasha adigina ducayso waay waa taa waxaa islaa weli een, raadkii baa sii muuqda oo adaa halka jooga laakiin haddaad igu soo wareejisay wiilkaasi waxaan ugu ducaynaynaa dhammaan annagoo isku duuban bahda v o a inuu noqdo kii soo barbaara mid khayr qabana uu ilaahay ka dhigo waa tahay dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray aabbo bedel yuusuf dube iyo xaaskiisa carruurtooda iyo waxay yidhahdeen xasan siyaad xuseen dube iyo cali siyaad xuseen dube iyo cabdi muuse badow iyo xaaskiisa iyo axmed ibraahim gaab maxamed axmed cali iyo waxay yidhaahdeen ah, marwadiisa iyo amiin sheekh cabdi muuse iyo waxay yidhaahdeen maxamed cabdi ciise iyo xiis axmed dhogor iyo cumar guule iyo mukhtaar gaameele iyo waxay yidhahdeen cumar mawliid warfa iyo xaaskiisa iyo yuusuf axmed cusmaan iyo xaaskiisa iyo injineer waxay yidhahdeen xabiib maxamed good iyo axmed naasir cabdi good iyo doctor waxay yidhahdeen deeq cabdi qasbaaye iyo injineer cabdi khabiir maxamed ibraahim iyo obama maxamed ibraahim iyo cabdirasaaq muuse camey iyo waxay yidhaahdeen xaaskiisa iyo dhammaanba asxaabta waxaana ay kala joogaan koonfur africa australia sweden iyo maraykanka kenya sacuudi arabiya jigjiga dhagaxbuur iyo yucale waxaana ay hambalyo kale iyo laaba jecel yihiin inay u diraan cabdi xasan cagoolo oo ku magac dheer afyare iyo waxay yidhaahdeen amal bedel yuusuf dube oo arooskoodu uu ka dhacay dhagaxbuur degmadiisa waxay yidhaahdeen yuucaale xaafadda yadanka waxaana ay leeyihiin noqda kuwii isku waara bashbashii barwaaqona eebbe uu siiyo aamin ayaan leenahay ibraahinow ma dhegteedaasi kale u akhrisay mise obama maxamed ibraahim baalka ku jira obama maxamed ibraahim wuxuu ka mid ahaa warqaddan hadda akhriyey dhegeystayaasha iyagu noo soo qoray wa wa waa tahay waa tahay dhinaca heesaha haddaan dhinaciigana bal mar kale aan jalleeco dadku aabbaha iyo deeqa iyo hooyadaan noqoy waa dadka ubaxoo dilaaca ubax baan ka dhammaan la'nahay aad iyo aad ubaxa halka dhin afarta dhinac loo sidaa mid waa hora diibtay muuse ismaaciil qalile heestu waa dardaaran
ubaxoo dilaacay dawadii nafteeday haweentan ka doortay sida dayaxanuuray habadadan hilaaci waa qalki daruurtay ubaxoo dilaacay dawadii nafteyday haweentan ka doortay ida dayaxaanuuray habandadan hilaaci waqalkii daruurtay darmantaa jeclaaye hedha waan ku diraya degmadaan ku gaarsiin waa lagu dabaaldegi durbana lagu tumiye darmantaa jeclaaye hedha waan ku diraya degmadaan ku gaarsiin waa lagu dabaaldegi durbana lagu tumiye waxaa iga dardaarana ducaduuma noqote toobiya dariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbaha iyo deeqay hooyada noqoye waxaa iga dardaarana ducaduuma noqote toobiya dariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbaha iyo deeqay hooyada noqoye hadaganay hoydaadoy maahun gowdooda caadi hadaganay hoydaadoy maahun gowdooda caadi ku dagaali maayaan kula doodi maayaan kuna dayrin maayaan gel waa ku daraara adhigu waa ka daran yahay caanaha durduuro ku dagaali maayaan kula doodi maayaan kuna dayrin maayaan geel waa ku daraara adhigu waa ka daran yahay caanaha durduuro dhexda baalandoonta dabad baa lagu lisii doqoyaan lagugu odhan dudmayaan laga garan awrka dabarka la ogo
ibrahim muuse ismaaciil qalinle codkiisa macaan ayaan intaasi dhegaystayaal uga gudbaynaa caasho noo soo qabo warqadda xigta warqadda xigta waa warqad far aad u waaweyn lagu soo qoray waxaan maqli jira waa looxu macallin qoray kolley waxaa soo qoray qof ku talganaan lagu dhibtoonin marka hore baa layidhi waxaan salaamaynaa dhammaan shaqaalaha laanta afka soomaaliga ee v o a siiba baa layidhi daadiyaasha barnaamijka xiisaha badan ee hambalyada iyo heesaha oo kale ah saare ciidla nuur iyo ibraahim xasan daandure waa aniga sheegay ibraahim taadin adaa guddoomee tan saare ciidlana anaa galabtoo dhan gura ilaa xaafadeedana sii sidi doona annagoo kale ah baa layidhi aabe dayib sheekh ismaaciil cabdi sheekh ismaaciil muuse sheekh ismaaciil cabdi qani sheekh ismaaciil iyo koraad sheekh ismaaciil ibraahim maxamuud xaaji axmed iyo cawrala waa cawrala raage iyo xaaji boqonjar baa la yiri iyo sidoo kale faarax bashaash dhammaan dadkani waxay kala joogaan nairobi hargeysa kismaayo burco sanaag sool iyo caayin waxaanay tahaniyad aroos u dirayaan boqorka baa la yidhi axmed dayib sheekh ismaaciil iyo boqoradda baa la yidhi khatra axmed cali qowdhan oo arooskooda uu ka dhacay eh, hotel gargaar weyne ee magaalada buuhoodle gobolka cayn baa la yidhi fadlan sahare ciidla nuur waxaanu kaa codsanaynaba halkan lagu leeya ibraahim warqadda hoos laga soo raaciyay inaad boorsadii uu ibraahim ka keenay canada ee ahayd c d d v d iyo wixii lamid a Cajiib.
aad- aad nooga soo xusho heesta cusub ee uu qaado fanaanka weyn ee xasan aadan samatar ee ah baa la yidhi laba yow isbaratee kalgacayl abuurtee aayaha dambeetiyo nolosha isku aamina ibraahim waxaad u moodaa qofka warqadda soo qoray markii aan kasoo tallaabayay xadka inuu kamera la daba joogay kanada iyo maraykanka baryahan kaamerooyinkan aad baa ibraahim loo sitaa weliba kaamera daba joogid maahan inta lagaa duwa weliba barta internetka inta lasoo dhiga qof walba ku daawan doonta iyo facebooka Eh, heestaasi kuma haynaa se yeeshee hees kaloo aanay ka dhicin ayaan ku haynaa midda aan ka dhicin aad ugu bedelaysa heestaas xasan aadan samatar guuleed waaw guuleed ma jooga goorma kugu dambaysa aan heestaas kaba caash?
dhicin maahe hees kaba horeysa maa tiraadid haye guuleed ma joogaa ayaan dhegaystayaashaasi iyo kuwa kale ee haatana dhegaysanaya baan u cayaaray xalay xasan aadan samatar gelin dhexaadkii xasan aadan aan jooginaa.
xalay gelin dhexaadkii maran mayrac guuraha sheegta guriga faalalay oon himilo gaari iyo dayaxoon galsho lahayn ilayskiisa galalacay sida gooni daaqcaw gaferisoodkii xalay gelin dhaxaadkii maran mayrac guuraha sheeda gurya faalalay oon himilo gaari iyo dayaxoon galsho lahayn ilayskiita galalacay sida gooni daaqcaw gaberisoodkii aaaa weligareexaad lagu hiqin gudiiso godinabar u yeeshiyo gacan cadow ku dhicino weligareexaad laagu ninkudiiso godinabar u yeeshiyo gacan cadow ku dhicino oon halaq galeeniyo dhina godad lahayno garnad iyo caliima alihaadu guran karin oon halaq galeeniyo dhina godad lahayno garnad iyo caliima alihaadu guran karin oon xididkaa garani daydtoo gidaadiyo kula waay arago gundaarayskaa kula jira oo hood galbeedkiiyo harka gelin ku bixiyaa yacaw gaara leeyahay oon xididkaa garani daydtoo gidaadiyo kula waay arago gundaarayskaa kula jira oo hood galbeedkiiyo harka gelin ku bixiyaa yacaw gaara leeyahay oo meel gaboodiyo daba guri ku yaalo leexa iskalaashiyo ube garame kiciyo dabaylaha gafirayaanka aanay goyn karin oo meel gabooniyo daba guri ku yaalo leexa isgalaashiyo ube garame kiciyo dabaylaha gafirayaanka waa tahay caasho warqadda xigta noo soo qabo waa tahay warqadda dhinacay ugu dambaysa ibraahimna waxay ka timi waraaqka xigen dhalasho ah waxaana diraya dhammaan ardayda iskuulka baaliyadii alqalam oo ku yaala afarta jardiiro ee degmada yaaqshi ee magaalada muqdisho waxayna kala yihiin baa la yidhi faa'ise daahir cali fanka iyo kifaaya cali salaad kifaa xaaji baa la yidhi iyo najmo xaaji cali salaad iyo cali maxamed cusmaan iyo maxamed daahir salaad iyo abuukar maxamed cumar iyo maxamed cabdulqaadir maxamed جمع يوسف عثمان نعنعينا باليري يراحو جينو محمد روني يا حفصة حاجي علي سلادي انجينير حامد محمد هاجرديد ايقو ضبينتي باليري عبد الله محمد علي سلطان ايو بهجو عبد الله محمد بهجو dhammaan ardayda iyo macalimiinta baa layidhi iskuulka alqalam oo kala jooga baa layidhi dalka gudihiisa iyo dibaddiisa oo online ama lagu dhigtaa waxay taaniya dhalasho oo farxad lagu dirayaan ustaad baa layidhi waa macalin maxamed ibraahim axmed dalluurshe iyo ditoresa xaawo axmed ciid xaawo kiin oo ay gabadh ugu dhalatay magaalada muqdisho gabadhaasi waxay leeyihiin ha soo barbaarto oo ilaahayna ha ka dhigo tii weynaata ee wanaagsanaata dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wuxuu tarta waa tahay caasho bal noo soo qaba heesta aan kusoo gebagabaynayna barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee galabta waa tahay ibraahim inkastoo heese kala daran oo darandoori ah oo dhegaystayaashu aan filayo ibraahim intaad markhaatida ka taabinay si weyn uga heleen haddana waxaan kusoo gabagabeynaynaa hees aad dhegaystayaasha ay aad ula dhici doonaan marka ay dhagaystaan una qalanto barnaamijkan in gunaanad looga dhiga galabta asluubadane Faala- faaladaad igu dheeraysan dhe waa tahay waa hees sidee u bixi udgoon badanay waa tahay ibraahim haddaan muusikaan lahaa waaba ku garaaci lahaa laga kulama qaadeen waa heestaan ku dhageedu yahay idil iyo codadka macaan axmed maxamed good shimbir iyo halkii mogool baad geli lahayd ay gu sheegin ay gu sheegin meel la galaa badalkaas uma caleemo dareeri karo.
qaliif mogool waa tahay intaas ayaana dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha intaan mar kale kulmi doono toddobaadka dambe waxaanu dhammaantiin idinkaga tegaynaa idil iyo codadka macaan axmed maxamed good shimbir iyo nabadgelyo gaarka wadnaha haddaanad kuun runtuun runtidu ereyba ma keentene luu badane ammaan badane ii ubaxii udgoon badane luu badane ammaan badane ii ubaxii udgoon badane waxaan idile kuun bixiraa kuun dhexila adigoo idile aroos kula gara adigoo oridayda noqdo ubad dhala adigoo idile aroos kula gara adigoo oridayda noqdo ubad dhala ilwaad quruxee ilwaad quruxee ilwaad quruxee oohintan dhaxayde aan baranin adeeya wadaailimeyaane oohintan dhaxayde aan baranin adeeya wadaailimeyaane asnu badno maan badno sidiyaabaxi udgoon badno asnu badno maan badno sidiyaabaxi udgoon badno waxaana biyo kuun bixilaa
islaamka saxahayga haddaanad ahay yaan walba kuma ammaanayne islaamka saxahayga haddaanad ahay yaan walba kuma ammaanayne luub badane ammaan badane sidii ubaxi udgoon badane adluub badane ammaan badane sidii ubaxi udgoon badane waxaan id ile kuun bixila kuun bixila anigoo idile aroos kura gara adigoo ooridayda noqdo ubadhdhala anoo idile aroos kula gar adigoo ooridayda noqdo ubadhdhala ilwaad quruxe ilwaad quruxe ilwaad quruxe ayaankaygu waa anigoo ku arko aroor walbaan ku eegtaaye ayaankaygu waa anigoo ku arko aroor walbaan ku eegtaaye aslu badano maan badano sidii udgoon badano aslu badano maan badano sidii ubaxii udgoon badano waxaan abiyo kuun bixilaa kuun bixilaa aduu abiyo aroosi la galaan ooridaada noqdo ubagdala aduu abiyo aroosi la galaan ooridaada noqdo ubagdala ilwaada kuruxu ilwaada kuruxu ilwaada kuruxu
kaan umana abidkey abidkey adoo kale uunka kuma arage kaan umana abidkey abidkey adoo kale uunka kuma arage luu badane ammaan badane sidii ubaxii udgoon badane luu badane ammaan badane sidii ubaxii udgoon badane waxaan idile kuun bixila kuun bixila anigoo idile aroos kula gara adigoo ooridayda noqdo ubadhdhala anigoo idile aroos kula gara adigoo ooridayda noqdo ubadhdhala ilwaad quruxee ilwaad quruxe ilwaad quruxe urkaygu wuxuu qaboobi lahaa saagay waxaan ka arshan lahaa urkaygu wuxuu qaboobi lahaa saagay waxaan ka arshan lahaa aslu badalo aan badalo sidii ubaxii udgoon badalo aslu badalo aan badalo sidii ubaxii udgoon badalo waxaan abiyo kuun bixilaa kuun bixilaa adoo abiyo aroosi la galaan oo oridaada noqdo ubadgala adoo abiyo aroosi la gala anoo oridaada noqdo ubadgala ilwaad buruxo ilwaad buruxo